xayaan darro ah in labaatan iyo dhowr sano ka bacdi markii aanu rajo weyn ka sabnay in dalku xasilo sida runtu tahay xilligaan iyo xilli kale midna ma habboona haddana dastuurka meesha jiran ayaad moodaa si arta laga soo bilaabo ayaa si aan kala go' lahayn u samaysan halkaasaad moodaa in dhibaatadu ka jirto si kastaba se ha ahaatee halkii sano hadda dawladdaanu shaqaynayso aada loogu hanweynaa isqabsi inuu yimaado marnaba ummadda soomaaliyeed ma rabo aniguna fikradda ummadda soomaaliyeed ayaan qabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay isqabsadaan ma aha waa la isku khilaafi karaa yaan la iskhilaaf lama laha ee sarkaskaa la diidaayo haddii wax la isku khilaafay ruuxii la isku khilaafay ilen maaha aayad qur-aane dad wax garada oo labada dhinacba ku kalsoon yihiin hadday ama baarlamaankiin ama xukuumkiin ama cid kaleo khiyaara tahay oo kooba inta loo qabto soo xalliya ha la yidhaaho arrinta saa iyo saa iyo saasaa la isku hayahay oon isku hayn xalliya xalkay keenaanna hala taas oo si dhexdhexaada ha loo heshiiyey hawshuna sidaa ha ku socoto ayaan ku talin lahaa aya noqonin anaa anaa anaa iri iyo anaa iriyaa noqonin idayan dad kale oo aan rabin in dawladu jirto oo dalku inuu burburo rabaana idayan into isbiyaa u qaataan bihi saas yeel iyo saas yeeloo dhinacyada ka dhibaatooyinka dalka ka jirana in la arko oo maanta dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayna dagaalada dadku la dhaahayaan rasaasta ah inta la arko inaan hadda dhibaato kale oo siyaasadeed dalka la gelin ayaan la talin lahaa intay maqlaysa iyo madaxda dalka intaba